maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee shabeelah hoose iyo kan degmada baraawe ayaa soo gabagabeeyey dowladii ay u qabteen bahda farmashiileyda deegaanka kunyobarow iyada oo ay ka faa'iidaysteen dhammaan bulshada farmashiileyda ku dhaqan deegaanka kunyobarow dowladaas oo ay soconaysay muddo shan maalmood ah farmashiileyda ayaa ku qaateen duruus diini ah iyo mid caafimaad oo qusaysa howshooda shaqo xiritaanka dowladda oo ay ka soo qayb galeen culamaudiin suldaano ugaasyo maamulka degmada ugu horeyn waxaa kelimad dardaaran ah halkaasi ka soo jeediyey sheekh cabdiweli muudey wax kastoo la yaqaanana ama qof kastoo wax garanahaya qof baa ka sarreeya oo fowqa kulli dii cilmin caliim qof kastoo aqoon u saaxiiba qof unbaa ka sarreeya xagga cilmiga marka cilmigan dibiga ama caafimaadka ee dadka ku dawaynaysaan ee dowladana hadda aad ku soo qaadateen waa cilmi aad soo barateen habkii ummadda aad ugu shaqayn laheedeen ama aad wax ugu qaban laheedeen inaad shareecada waafajisaan oo ummadda aad dawaynaysaan ee bukaanka ah aad u dhimrisaan sidoo kale xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay doctor maslax dowladda socotay muddada shanta maalmood ah waxaa lagu soo qaatay duruus sharci ah iyo duruus caafimaad oo isugu jirtay dhinacyo badan taabanaysay runtii marka waxay ahayd dowro aad iyo aad u qiimo badan oo muddo kolley la sugaayey sharaxaadda doctor maslax kadib waxaa kaloo munaasabadda ka hadlay afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ugaas maxamed mayow marka maanta waxaad tihiin dadkii bulshadii indhaha bulsho oo bulshadii indhahoodii oo caafimaadkii xanuun yar hadda qofka markuu imaado meelihii loo soo doonaan lahaa marka insha allah baraarujintan maanta maxay aadan ugu faraxsannahay oo maktabka caafimaadka gobolka iyo heer degmaba ay samaynayaan marka waxaan idin leenahay idinkana maadaama dhakhaatiirteeni aad ahaydeen dadaalkii aad hadda joogtaan horeha loo sii wado dhanka kale xiritaanka munaasabadda lagu soo gabagabaynayay dowladani oo isna kelimaad ka soo jeediyey suldaanka beesha shangamaas suldaan maxamed cabdulqaadir idinkoo ganacsanaya haddana ajar ka raadsada oo dadka ha la soo dhoweeyo si fiican ha loo macamilo macamilkooda ha la wanaajiyo dadka waa og tihiin howlalayaa u badan reer baadiya u badan yihiin daaway u baahan yihiin waxay kuleeyihiin idaawe waxaygaan soo gadana marka inaad la macaamiishaan oo aada u soo dhoweysaan awal waa soo dhoweynayseen haddana waa dardaarmaynaa in bulshadii aad si fiican ula tacaamushaan ugu dambayntii dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo la hadlay warbaahinta alfurqaan ayaa ka warbixiyeen muddadii shanta maalmood ay soconaysay dowladda waxa ay ku qaateen halka waxaan ku qaadanay dowra ma soconaysay muddo afar maalmood ah oo aan ku qaadanay duruus sharci ah iyo duruus caafimaad intaba inkastoo waqtiga isku koobnay haddana alxamdulilah waan faa'iidnay ilaah ku mahadsan maantana waxaa waaye maalinta gabagabada ahayd dowraadka maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose uu bixinayo waa mid farmashiileyda ka howlgalaa degmooyinka iyo deegaanada hoos imaanaya wilaayada taas oo kor loogu qaadayo waxbarashadooda diimeed iyo tan caafimaadka